bsmi illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaai waashraf almursaliin nabiyina moxamed wacala aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaani ila yowm اddiin ama bacdu waxaan soo marnay inshaagii baan kusoo dhex jirnay amarkii iyo nahyigii iyo istifaamkii noogu dambeeyey imka istifaamka mar buu ka baxaa yacnihii macrifat macrifa dalab oo istifaamku waxa weeyaan dalabo macrifati shayin lam yakun macluuman min qablo asal ahaan sidaasuu ahaa xuruuftiisii koob iyo tobanka ahaydna waa soo aragnay waxaan leeyahay adawaadkiisii koob iyo tobanka ahana waa soo aragnay laakiin marmar baa macnuhu siaa iska beddelaa oo istifaamkii loola jeedaa waxyaabo kale waxaa ka mida waxyaabaha loola jeedo nahyiga waxaan le cafwan nafyiga ayaa ka mida waxyaabaha loola jeedo oo weliba haddii ilaa ay daba dhacdo adawaatulistifaamka macnaheeda badanaa waxaa lagu fasiraa inuu yahay nafyi miaalka waa inaga soo aragnay hal iddaharu ilaa kamratun wainjilaauha washiikan waa ilaa diiqatun wainfiraajuha hal idahru ilaa amra ay ma dahru ilaa kamratun waxyaabaha uu faa'iideeyey waxaa ka mid ah oo istifhaamnimada markuu ka tago inkaar wax la yhaahdo inkaarkaasoo aynu u qaybinay inkaar ibtaali iyo tawbiikhi labadaba mid canaana iyo mid la badiinayo aan jirin waxaa ka mid ah taqriir inuu faa'iideeyo wax lagugu sugayo waxaa ka mid ah waxa la yidhaahdo weynayn man lilmaxaafili waljaxaafili wasura waa kii lahaa faqadat bifaqdika nayiran laa yalucu waxaa ka mid ah taxqiir waxaa ka mid ah istibdaa iyo raagsi waxaa ka mid ah tacajub waxaa ka mid ah taswiyo waxaa ka mid ah tamani waxaa ka mid ah tashwiiq waxyaabaha ayuu u baxaa marka insha allahu tacaala waxaynu aanta aynu geli doonaa atamani qaybta afraad oo ka mid ah inshaaga dalabiga ah waxaa la ydhahdaa atamani tamaniga ayaa la ydhahdaa tamanigu waxaa weeyaan isku kole sabxad ma nihin waa dersiga afraad oo ka mid a inshaaga dalabiga shan waatay ahaayeen atamani waxaa la odhanayaa waa dalabu shayi horta waa shay la dalbo weeyaan laakiin shaygaasu haddii uu maaragtay uu yahay waa shayna la jecel yahay weliba waa dalabu xusuulu shayi lmaxbuubi weeyaan tamanigu waxaa weeye dalabu xusuuli shay almaxbuubi shay aad jeceshahay inaad hesho oo aad dalbato weeyaan laakiin aanad markaa rajaynayn ama damaaci kaa haynin in la heli karo ma damcaysid umana malaynaysid inaa helayso rajo dhowna kama qabtid marka waxa weeyaan laakiin haddana waad dalbanaysaa rajana kama lihid inuu helanayo haddana waa tamaniyaysa waa dalbanaysa haddaba laakiin tarajiga iyo waxaa laysku qaldaa iyo tamaniga tarajigu waxaa weeye waa sugasho waa shay aad sugayso weeye shay aad sugayso weeye hadduu weliba wanaagsan yahay hadduu wanaagsan yahay aad sugayso haddii kalena tawaquc baa la yihahdaa oo aanad jeclayna isagana aada filayso laakiin ma aha dalab maaha isagu tarajigu dalab maaha saas daraaddeed baynu inshaaga qaybta aan dalabiga ahayn buu tarajigu ku jiraa tarajigu muxuu ku jiraa qaybta aan ahayn maaragtay inshaaga dalabiga ah tamaniguna qaybta dalabiga ah buu ku jiraa maxaa yeelay tamanigu waa dalabu shay weeyaan isagu waa dalabu xusuubi shay ilmaxbuub shay aad jeceshahay laakiin aan heli marka shaygaa aad tamaniyaysa ee aad jeceshahay waxa weeye lamana helayo oo waxa weeyaan waa mustaxiil ama mustaxiil maaha laakiin waxa weeyaan waa qariibun min almustaxiil shayga tamanigu u dhacaya waa mustaxiil waa waxaan suuragalba ahayn ama waa wax mumkin ah oo suuragala laakiin waxa weeyaan qariibun min almustaxiil oo aanad helin miaalkaad ku garan doontaa haddaad iminka adigoo iska faqiir oon waxba haysan baa tidhi daar weyn alla iyaa isiiyo layta lii daaran qasran cadiima ka qasri ricaasati waaya haddii aanad shilinba hayn qilatu daati lyad maxaanku dhahdaa takaaliiftana iyo masaariftana kugu badan tahay masaarifta waxaad heshaa masaarifteedaba ma gaadho haddana daar weyn weyn weyn baad yaad tamanihaysaa kaasi waa tamani laakiin haddii xoogaa kuu urureen lacagtii kuu urureen oo aad isleedahay daartiiba dhis oo asbaabtiisugu kaa toosan tahay dee taasi watraji bay noqonaysaa haddii lacalla lii daaran aad iska tidhaahdo dee la waxbaad meel koog tahay kaasi waa traji waxaadba mar dhow in guri weyn lagu dhisaaba baad rajaynaysaa marka traji baa la kaas laakiin ka dalabka ahi waxaa weeye waa ka aanad filaynba ka aanad filayn ee aanadba helayn ayaa la yidhaahdaa tamani la yidhahda marka dadku waa isku yar qaldaan halkaa in loo kala fiirsada ayaa loo baahan yahay bale amhiladaan eegno qaala ibnu rumi fii shahri ramadaana ninkii ibnu rumi la odhan jiray ayaa bisha ramadaan ka yidhi ninkan waxbaa laga sheegsheegaa bisha ramadaanna waa kaan diidane muxuu yidhi falayta alleyla fiihi kana shahran wmara nahaaruhu mara saxaabi falaytaa waxaan jeclaan lahaa alleyla habeenkii fiihi xaala uu ku sugan yahay ramadaanta dhexdeeda kaana haayaa shahran kaana baan filayaa halkaas inuu yahay kullu waxba ay qoran kale ah falayta alleyla fiihi kaana shahran saasuu ahaan jiray kaana shahran soomaa falayta waxaan tamanii lahaa ama jeclaan lahaa alleyla habeenka fiihi xaala uu ku sugan yahay ramadaanka dhexdiisa kaana shahran inuu bil ahaado alla habeenka yaa bil nooga dhiga waa mara nahaaruhu maalintiisuna mayna marto oo iska socotaba mara saxaabi sida daruurta u socoto marka ninkaasi wuxuu tamaneeyaa waxaan mustaxiil ah in habeenka habeen ka midii ramadaan uu bil noqdo maalintiisuna ay librisi noqoto dee waa mustaxiil markaa tamani bu haddana ku isticmaalo leyt xarafkeeda loo dalajiyey asalkaahi waa leyta waa gabay xun yahay ninkaas miaalka labaad wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi isagoo gaaladii ka xikaayoonaya markii qiyaamaha ay dhabtii arkeen waxay yidhaahdeen fahal lanaa alla muu noo sugnaado manhelo min shufacaa shufaca manhello kuwa noo ergeeya oo noo shafeeco qaada oo markaa fa yashfacu ay shafeeco qaadaan lanaa annaga marka hal hadda adawaatul istifhaam baan ku naqaanay laakiin tamani baa marmar loo isticmaalaa waa inagii soo marnay inay marmar tamani ay faa'iideynayso oo yani haddii wax mustaxiila la geliyo ama qariibun min almustaxiil hal lagu isticmaalo wuxuu noqonayaa tamani saas daraaddeed way og yihiin inaanay noqonayn cidina u shafeeco qaadin waa kufri bay ku dhinteen gaalnimo ay ku dhinteen wixii gaalnimo ku dhintana shafeeco ma helaan dibna loo celin maayo fahal lanaa min shufacaa fayashfacu lana aw nuraddu aman maa nala celiyo saas ayay ku calaacali doonaan kaasi waa iska tamani waxaanay helayn weeyaan waa dalabulmustaxiil waa mumkin xagga ilaahi tabaaraka watacala ilahi uu celin karaa walow rudduu lacaaduu limaa nuhu canhu wa inahum lakaadibuun laakiin ma helayaan waa mumkin laakiin hayru waaqic ah ilahay ma soo celinayo marka waxaad arkaysaa hal iyadana in lagu isticmaalay tamanigii marka leyte iyo hal baynu haynaa labadaa xaraf baynu haynaa oo lagu isticmaalay tamanigii wa qaala jariirun jariir wuxuu yidhi walla shabaaba xamiidatan ayaamuhu low kaana dalika yushtaraa aw yarjicu walla shabaabu xamiidatan ayaamuhu low kaana dalika yushtaraa aw yarjicu baxru kaamil baa layahdaa wuxuu isaga dhow yahay baxru dawiilka iyo baxrkan kale basiidka dhexdooda ayuu ahaa waa kuwii carabtu ay jeclayd bucuurtaasay carabtu jeceshahayoo inshaadkooda iyo qaaditaankooda ayaa iska macaan markaa baxru dawiil ama baxru kaamil ama baxru basiid buxuurta kale gaagaabani way iska magaranaysa marka wixii wallaa wuu tegay ashabaabu dhallinyaradii way jeysatay dhallinyaradii waa naga tagtay dhallinyaronimadii waysdaynay oo way naga socotay khalaas xamiidatan xaalay tahay mid la mahadiyey ayaamuhu maalmihiisa alla maalmihii aan dhallinyarada ahaa fiicnayda ah maasha allah qof dhallinyaro ah oo wax waliba waa u macaan socodku waa u macaan maaratay wax waliba cuntada waa u macaan wax walba u macaan maasha allah maalmihiisa aad bay u wanaagsan yihin wuxuu yidhi haddaba low kaana waxaan jeclaan lahaa daalika kaah oo shabaabnimada ah yushtaraa in la iibiyo ow yarjicu ama uu soo noqdo allah yaa suuq na siiya suuq dhallinyaronimada lagu iibiyo oo qofkii yani gaboobayba uu iska soo iibsado baasha ow yarjicu ama uu soo noqdo hada mustaxiil walaa hayr mustaxiil mustaxiil aynaan arag ilaahay tabaaraka watacala wuu samayn karaa laakiin dee waxa weeye wax dhaca maaha in qof yacni oday ah oo sheekha oo gaboobey uu shaab iska soo noqdo oo maaragtay uu dhallinyaran ama ha soo iibsado ama si kale ha u soo hele ma dhici karto marka wuxuu yihi walla shabaabu xamiidatan ayaamuhu wallaa waa tegey ashabaabu dhallinyarnimadii way tagtay waqtigiisii baa tegey isagina waa tagtay xamiidatan xaalay tahay mid wanaagsan oo la mahadiyey ayaamuhu maalmihiisu low low buu ku isticmaalay marka low asalku wuxuu ahaa xarfu imtinaacin liimtinaac wax la yidhaahdo xarfu imtinaacin imtinaac marka waa xarfu imtinaaci shardi xarfu imtinaaci ljawaabi liimtinaaci shardihi weeyaan waxa uu galay ee ficilka ah ee shardiga ah baan suuro gelin sidaa daraaddeed jawaabtuna ma suuro gasho waa xarfu liimtinaaci ljawaabi xarfu imtinaaci ljawaabi liimtinaaci shardi haddaanku idhahdo low ijtahadta najaxta low ijtahadta haddaad ee dadaali lahayd ama dadaasho najaxta waad ku baasi lahayd waad ku guulaysan lahayd imtixaanka najaaxu ma jiro ma guulaysanaysa sababtoo ah ijtihaad baan jiri weeyaan markaa waa xarfu shardi ficilkanay gashay asal ahaana waa inay ficil maadi gasho asal ahaana waa inay ficil maadi gasho low ijtahadta najaxta marka waxa weeyaan imtinaacu ljawaab oo najaaxi ah najaaxaasu ma suuro gelin maxaa diiday oo suuro gelin waayey liimtinaaci shardi shardigii oo ijtihaadkii ah baan la helin sidaas ma yahayd asalkeedu markaa tamani markaa waa loo isticmaalaa marmar baa tamaniga loo isticmaalay qur-aankana waa ku badan yahay amilana insha allah waa inoo iman doontaa walow anna lanaa karatan baad arkaysaa iyagoo odhanaya haddii aanu ya waxay odhanayaan haddii aanu nala celin lahaa waxaanu ahaan lahay muxsiniin haddii nala celin lahaa maxay ahayd waqaala aladiina tabacuu wqaala aladiina tabacuu low ana lanaa karatan sooma low ana lanaa karatan fanatabara'a minhum kamaa tabara'uu mina low ana lanaa kara alla yaanu celiya oo sida madaxdani maanta dadkii madaxda ahaa ee annaga la lumiyey aanu raacnay ay nooga beri noqdeen siday nooga beri noqdeen annaguna aanu intaan mi xaggii u baxno dunidii iskula noqonno nahno idan lama soconno idiin codayn mayno idinkana idinmana raacsanin aanu ka beri noqono odkanwaa iska taas waa iska yar waa ya waayahay waa duqaada weeyaan kuwa sii khatartane dee dalaalka lagu raacay in bay hadalkaas u dhacayaaye almuhim lowdaasi waxa weeyaan tamani bay faa'iidaysaa qur-aankana waa ay ku badan tahay asalkeeduna saasuu ahaa marka muxuu yidhi low kaana hadduu ahaan lahaa daalika kaas waxaan tamaneeyaa haddii uu ahaan lahaa shabaabku shabaabnimadu yushtaraa mid la iibiyo oo suuqan laga iibinayo aw yarjicu ama soo noqonayo wax soo noqonayana maaha tamani bay lowdaas faaiise tusaalaha afraad wuxuu waqaala aakharu mid kale wuxuu yidhi asirba alqadaa halman yuciru janaaxahu lacallii ilaa man qad hawitu adiiru asirba alqadaa qadaaga ama shimirtaa la yidhahdoo qadaaga raxantoodiio waxa weeyaan waxyaabaha qaar baa asraab leh asraab u socda sida wagaadha iyo shimbiraha iyo waxaa la yihahdaa sirbun asraab waxay u socdaan raxan raxan raxan wagaadha raxan shimbir ah waay marka alqadana waxa weeyaan waa jamcu ismu jamci weeyaan wadanu soo marayn maan dhaweyde waxa weeyaan rag yaqaana waxay idhaahdeen nugaal waxaa looga yaqaanaa goredhaadhac dadka qaarna wadhacwadhac bay idhaahdaan baala dhaadhaadhaa bay tidhahdaa dhaadhaadhaa bay tidhahdaayo waxaanu odhan jirnay markaanu ciyaalka ahayn cigaal shidaad baa yidhi nugaal waxaa qabsatay gorodhaadhaa ragna weydi waatana idhaahdaan wuu yaro biqi jiro biqidda lagu dacayday moogta saa daraaddeed bahashu adoo iska guuraynaya oo meel maraya bay kaa naxeen codxun bay leedaho kugu ciyaysaa sho wuu ka yara naxay marka sumeeshi nugaal la odhan jiray gorodhaadhaa baa qabsatay ragna weyde oo dee wax ka xoreeye weyde marka waxa weeyaan waa bahashaas way qaylo kulusha marka wuxuu leeyahay asir balqada jamaacaadka amase raxanta qadaagow wuu u nidaynayaa hamsada waa li nidaay hal man yuciiru hal man yuciiru mid ammaanaysiinaya janaaxahu garbihiina baalashiisa mid ammaanaysiinaya ma ku jira lacallii waxaan tamaniyayaa oo jecelahay atiiru inaan duulo baan jecelahay lacallii waxaan tamaniyayaa ay atamana halkii leytay maanta inoo gashay lacalla halkii leyta ayaa gashay xarfu taraji bay ahayda maanta waa xarfu tamani lacallii waxaan tamaniyayaa atiiru inaan duulo ayaan tamaniyayaa ilaa man mid mid xaggeeda aanu duulo ama qof xaggiisa aanu duulo qad hawiito aan jeclaaday cidda aan jeclaa kaberigii hore dee shimbiraha unbaa wax duula ayaa jiri jiray haadda unbaa jiri jirtay sidaa daraaddeed sii qaad haaddo iyo baalka iyo may ammaanaynaysaa iyo waxaasaa la odhan jiray laakiin insaankii wuxuu wadwado wadwado wadwado wadwado oo marba is idhaahdo duul mar isagu isku tijaabiyo oo intuu baalalisu yeelo geed sare koro oo dabeedna ama daar dheer fuulo oo kasoo duulo qaar baa si is yidhi maaragtay duulay oo dabadeedna in soo dhacay oo dabeedna jajabay qaar way dhinteen qaar waa kuwan biraha isku xidhxidhay sidee u dambeeyey markii dambe diyaarad bay kiciyeen idan waxay wadaanba daaru maa uyuur daaru maca tuyuur cilmigii baa wuxuu gaadhsiiyey inay shimbiraha la duulaan oo shimbiraha ay yani sida shimbiraha ay u duulaan laakiin berigii hore wax duulada shimbirin baa la heli jiray saa daraaddeed lacalla hadda waxay sheegaysaa tamani bay u baxday oo tarajigii intaa ka baxday tamani bay u baxday wa qaala tacaala mihaalka shanaad wuxuu leeyahay yaa layta yaa layta lana mila maa uutiya qaaruunu fakharaja calaa qowmihi fii ziinatihi ninkii la odhan jiray qaaruun waa kii xoolaha badnaa waa kii lacagta badnaa marka maalin buu ku soo baxay ziinadiisii xaale uu ku sugan yahay wuxuu soo kaxaystay dadkii maaragtay u shaqayn jiray iyo dadkii khasnadaha u hayay iyo baabuurt waxaan leeyahay baabuur ma jirine fardihii iyo geelii iyo xoolo fara badan oo buu isa soo hormariyey wafdi weyn buu ku soo baxay kharaja calaa qowmihi qowmkiisiibuu ku soo baxay fii ziinatihi xaaluu quruxdiisa ku sugan yahay marka dadkii markay la yaabeen meesha ubahada iyo waxa ka socda ayay yidhaahdeen yaa layta lana alla yaa na siiya alla waxaanu tamaniyeynaa mila maa uutiya qaaruunu waxa qaaruun la siiyey wax la mid a innahu laduu xadin cadiim waa nasiib weeye marka tamani xoolaha dee ninku aad buu xoolo badnaa ina qaaruuna kaana min qowmi muusa qaaruun qoladii nebi muuse calayhi salaam ayuu ka mid ahaa fabaqaa calayhim wuu ku xadgudbay xoolihiisi iyo balaayadii buu u adeegsaday kanzi buu lahaa xaaraan oo maaragtay dahab fara badan iyo xoolo fara badan buu lahaa furayaasha oo qurabaabaan maaragtay jamaaco badan oo xoog badan aynay qaadi karaynin oo culays ku ahayd dabadeedna wuu duqyaan iyo kibir buu ku sameeyey waa ku kibriy tolkiisi kibirkiisna waxaa ka mid ahaa inuu maalin soo qaatay xoolihiisii oo dhan oo isagoo maaragtay wafdi fara badan oo culus loo baxay oo soo hormaray dadkii fuqarada dee dadkii bilaa iimaanka maxay idhaahdeen ee adduunyada uun doonayey yaa layta lana mila maa utiya qaaruun alla yaa waxa qaaruuna siiya waa mumkin laakiin dee qariibun min almustaxiil waa kuwa idhaahdo toddobaatan awr baa wadaadadu yidhaahdaan baa furayaashiisa lagu qaadi jiray khasnadaha furayaashooda waxaa siduu u helayaa qariibun min almustaxiil marka leyta asalkeedii baa loo isticmaalay teedii asalka ahayd baa loo isticmaalay marka leyta laba misaal buu ka bixiyey amilada inoo soo hormartay dhammaanteed waa inshaau alabi bay ka tirsan tahay haddii aad eegtana mid walba waa arrin maxbuuba laakiin aan suuragalahay ama la rajaynayn inuu dhaco imaa likownihi mustaxiilan ama waa mustaxiil oo waaba mustaxiil inaad baal yeelato oo duusho iyo in maxaan ku dhahdaa lagu soo celiyo iyo in habeenkii uu bil noqdo iyo waxyaabahaas waa mustaxiil ama waxa weeyaan mustaxiil maaha waa suurageli laakiin waxa weeyaan waan la heli karaynin sida xoolaha qaaru la siiyey oo kale marka adawaadkiisu almuhim waa intaa qaacidadaynu eegaynaa atamani waxaa tamaniga la yahdaa dalaba amrin arrin la dalbo weeye arrintaasoo maxbuubin aad jeceshahay laakiin laa yurja aan la rajaynayn xusuuluhu inaad hesho waxaan loo rajaynaynaa imaa likownihi ahaantiisa mustaxiilan uu yahay waxba mustaxiiloo lamaba heli karaba wa imaa likownihi ahaantiisa mumkinan uu yahay wax suuragal ah mumkinkaasoo kayra madmuucin mid la damaaciyo fii naylihi gaadhitaankiisa waa mumkin laakiin lama damaaci karo oo dee adigu hadda miskiinahoon waxbaba hayn da'daadina aanayba maxaan ku dhahdaa yarayn oo nin weyna odayahoo dee weligiiba waxaad ka ahayd nin maaragtay sayulxaal ah oo dhaqaalana badan aan haysan oo iska faqiirah ayaa tidhi ninka waddanka ugu taajirsan inaan la mid noqdo oo tamanide tamani buu iska noqonaya waa la heli kartaa laakiin waa iska tamani asbaabtiisi ma tahla meesha walafdu lmawduucu lafdiga loo dejiyey litamani tamaniga loo dejiyey leyta weeye marka leyta waa xaraf laakiin waa xarafun mushabbahun bilficli waxay ka dhigan tahay atamana bay ka dhigantahay waqad yutamanaa in lagu tamaniyo ayaa la arkaa bihal hal baa lagu tamaniyayaa walow walacalla saddexdaa kalena marmar baa loo isticmaalaa oo lacalli ilaa man qad hawiito atiir waa kaynaydi liqaradin qarad dartii baana loogu isticmaalaa qaradkaasoo balaaqiin xagga balaaqada ah marka hal iyo lacalla haddii loo isticmaalo macnuhu wuxuu noqonayaa ibraazu lmutamana fii suurati lmumkin alqariib alxusuul shaygan aad jeceshahay ee doonayso in loo soo muujiyo sidii shay suuragala oo in la helaana ay inay dhowdahay waxaad saa u yeelaysana waa likamaali alcinaaya aad baad u danaynaysa ninkaas lacalli ilaa man qad hawiito atiilu yidhi qofka aw jeclaaba aad u danaynaya aad u danaynaya qoladaa kale iyaguna maaragtay fahallanaa min shufacaa yidhi aad iyo aad inay naarta uga baxaan oo shafaaco helaan bay aad iyo aad u danaynayaan marka waxa weeyaan hal iyo lacalla waxaa loo isticmaalay waa ibraazu lmutamana fii suurati lmumkin alqariib alxusuul waa likamaali alcanaayati bihi wa tashawuq oo waxaad aad u jeceshahay oo aad u danaynayso ayaad isagoo mustaxiila lacalla iyo halku isticmaalaysa qaacidada koob iyo konton waxay leedahay idaa kaana alamru lmaxbuubu shayga arrinta maxbuubkaha la jecel yahay hadday tahay mima yurja xusuuluhu wax la rajaynayo inuu dhaco kaana dalabuhu tarajiyan baa la yidhahdaa dalabkiisa waxa la yhaha taraji wa yucabaru fiihi waxaana laga cibaareeyaa oo lagu isticmaalaa bilacalla lacalla aw casaa baa lagu isticmaalaa waay sidaa daraaddeed markaa ka mid maaha inshaaga dalabigaa ka mid maaha tarajigu tarajigu wuxuu ka mid yahay inshaaga qaali kayru alabiga ah waa inaga soo marnay marka tamaniga kutubu naxwa waxaan ku arki jiray qaarkood inay sida tarajiga sida tamaniga u macnaynayaan oo tarajiga ay leeyihiin waa shay maaragtay oo la dalbo dalabba ma ahaba tarajigu dalabba ma aha masalada ah waa in laska saxdaa layska saxaa waxaa tarajiga la yahdaa dalabba ma aha waa inshaaun lakiin waa inshaa kayru alabi tamaniguna waa alabi labadaas halkaa ha kala saxanto kutuba naxwa qalad badan baa halkaa kaga yaala waay waqad tustacmalu in loo isticmaala ayaa laga yaabaa fiihi tarajiga dhexdiisa leyta oo sidii magaranaysaa tamaniga waa lacalla aynu ugu isticmaalnay leytana in tarajiga loo isticmaalo sidii tamaniga aynu lacalla ugu isticmaalnay tarajigana in lagu isticmaalo leyta iyadana liqaradin balaaqiyin loogu isticmaalo allahu lmustacaan waay oo waxaa maaragtay marjuub ka la rajaynayo tarajiga waxaa loogu isticmaalayaa leyta waxa weeyaan waa ibraazu lmarjuwi ka la rajaynayo in la muujiyo oo loo muujiyo fii suurati almustaxiili si waxaanba suuragalahaynba laga dhigo haddaba wax la rajaynaya soo socda mubaalaqatan fii bucdi nayli ayib waa iska waaye intaas qaacidada markay tahay amhilada yar baynu namuudajaynu kusii daraynaa insha allah namuudajun hada namuudajun libayaani ma fi lamhilati alaatiyati namuudajkana waxaa u sugnaaday libayaani maa shay caddayntiisa fil amhilati alaatiyati tusaalayaasha soo socda ku sugan maagaasoo min tamanin tamani ah aw tarajin ah waxaa meel loogu wada keenayaa waxa weeyaan waa isku qaldamaan si aad u kala garato wa tacyiini aladaati adaadkii tamaniga faa'iidaynayay ama tarajiga faa'iidaynayay oo la cayino oo la sheego fii kulli mithaal qaala sariicu lkhawaani sariicu lkhawaani baa ninka loo bixiyey waha liayaami siba wa zamanihi low kaana ascafa bilmuqaami qaliilan waahan alla waan ka helay waan jecelahay buu leeyahy waan fiicana alla wanaagsana maasha allah liayaami sibaa maalmihii dhallinyaronimadu wanaagsana iyo wa zamaanihii wakhtigiisiiba low kaana haddii uu ahaan lahaa ascafa mid nagu taageeray bilmuqaami joogitaan nagu taageeray qaliilan waqtan qaliilan hadduu xoogaa noo sii joogi lahaa oo dhallinyaronimadu ay nala sii joogi lahayd alla macaanaaya wanaagsana waahan waa kelimatu tacajub waxaana markaa shayga wanaaggiisa la yaabto ayaa waahan la yidhahdaa waahan iyo fawaahan iyo marka waxa weeyaan alla wanaagsana unbay ka dhigan tahay af soomaaligeena waahan wanaagsana liayaami sibaa maalmihii dhallinyaronimadu wanaagsanaa wa zamaanihii wakhtigiisii low kaana hadduu ahaan lahaa ascafa iscaafku waa kaalmayn haddii nagu kaalmayn lahaa bilmuqaami joogitaan nagu kaalmayn lahaa qaliilan ay waqtan qaliilan waa lowda lowdu waa xarfu tamani marka hore xarfu imtinaacin liimtinaac baa la yidhahdaa xarfu imtinaaci iljawaabi liimtinaaci shardihi baa la yidhahdaa laakiin waxaa marmar loo isticmaalaa tamani baa loo isticmaalaa low kaana ascafa bilmuqaami dee dhallinyaradii miyay sii joogaysaa waa wey waad gaboobaysaa waad tegaysaa marka waa tamani iyadu وqاala abu طayib mxuu yidhi leyta hwa اmaxabati kana cadlan leyta hwa اlmaxabati kana cadlan faxamala kula qalbin ma adaaqa wuxuu yidhi faleyta waxaan jeclaan lahaa oo tamaniyayaa hawa laxibati dhe hawa laxibati dadka isjecel jacaylkoodu kaana inuu ahaado cadlan mid cadaalad ku dhisan inuu ahaado oo dadka isjecel jacaylka ka dhexeeya in cadaalad loo qaybiyo ayaan jeclaan lahaa oo faxamala faxamala markaa lagu xambaaro ama la saaro kulla qalbin qalbi walba la saaro maa adaaqa wuxuu kari karo jacaylka axibada hawadooda iyo jacaylkooda waxaan tamaniyayaa kaana inuu ahaan lahaa cadlan mid cadaalad ku dhisan oo markaa faxamala aw markaa ku xambaaro kulla qalbin qalbi walbaba ma adaaqa wuxuu kari karo waa leyta leyta lagu isticmaalay waa tamani wa qaala tacaala fahal ilaa khuruujin min sabiil waxay odhanayaan fahal ilaa khuruujin bixitaan xaggeeda ma ahaaday min sabiilin ay sabiilun hal sabiilun ilaa khuruujin meel loo baxaa ma jirtaa waa tamani iyaduna hashayoo tamani faa'idaysa weeye waa ka shaqaysan yahay baan malnayn marka lowda hore markuu isticmaalay low kaana ascafa bilmuqaami qaliilan low buu ku isticmaalay waa tamani low buuna ku isticmaalay sababta loogu isticmaalay lianna almatluuba hunaa mumkin waxaa halka la dalbanayaa horta waa wax suuragala ah xagga alle waa ka suuragal laakiin kayru mamuuc hayru maطmuucin fii xusuulihi in la helo damc lagama qabo lama rajaynayo ilahay se waa awoodi karaa de isagu cafwan kaasuu waygu khilaafay sheekhi wuxuu yidhi falayta hawa lmaxabati kaana cadlan laytadaas wuxuu leeyahay waa tamani taraji uu isagu u macneeyba taraji taraji oo wuxuu leeyahay lianna almadluuba huna mumkin jacaylka dadka isjecel in cadaalad loo qaybayaa waa wax suuragala oo dabeedna qalbi walba intuu qaadi karo un la siiyo lianna almaluuba huna mumkin mamuucun fii xusuulihi saas hasha dambe ee helunaarka ay odhanayaan fahal ilaa khuruujin min sabiil iyadu waa tamani lianna almaluuba huna mumkin waa suuragal xagga alle hayru mamuucin fii xusuulihi waayahay waan iskaga tegaynaa waxaa fiicnaan lahayd asal ahaan in shicir kastaba la macneeyo oo ashcaarta qofka hadduu shicir walba meel soo maraba uu maaratay isaga macnayn karo ma dhibayso dad badan way dhibtaa gabaygu uu dhibaa oo waxa wey shicir meel ku yilla hadduu arko wuxuu jecelyaa in laga saaro kitaabkaba niyo xabaddaa meesha laga qaadi lahaa bay ku fiicanta maxaa yeelay haddaad ashcaar fara badan iyo gabayo fara badan iyo sida hadalka kalenbu ku noqon lahaayeenoo dee wixii ma garanaysaa way wadaa way fududaan lahayd ka soco annidaa baabkii shanaad baynu tegi doonaaye nidaaga annidaau naadaa yunaadii nidaa'an waa masdaruu naadaa waa dhawaaqay nidaaguna waxaa weeyaan waa dalabu liqbaal waa inuu qofku dalbo inuu la soo jeediyo qofka la soo jeediyo oo la dalbo weeyaan waa alabu iqbaali lmukhaaab alabu iqbaali lmukhaaabi qofka mukhaaabka ah inuu ku soo eego oo aad dalbato un weeyaan wax kale maaha ama waa dacwatu mukhaaabin bixarfin yanuubu manaaba adcuu ow unaadihi waa dacwatu mukhaaabin qof aad la hadlayso oo aad ugu yeedho u yeedho weeyaan qof aad la hadlayso oo aad u yeedho bixarfin xarafna ugu yeedho xarafkaasoo yanuubu manaaba adcu adcu ka bedela xaraf adcu ka bedel ah oo halkaad adcu odhan lahayd ama unaadi fulaanan hebel baan u yeedhaya ad odhan lahayd baad iska isticmaalaysaa a ama yaa ama xuruuf nidaaga kale oo xarafkaasaa meeshii kuu qabanaya ficilkii unaadi aw adcu ficilkii unaadi aw adcuu waxaa booskiisii kuu gelaya xaraf baa kuu gelaya dabeedna xarafka markaa waa alabu liqbaali bixarfin naa'ibin manaama adcuu aw unaadii saasuu iska noqonaya waay waxaa xurufunaadaaguna saynu ku naqanay naxwaha waa sideed weeye hamzada iyo ay alhamzatu oo a ah iyo ay wixii dhow baa loogu isticmaalaa inta kalena wixii fog baa loogu isticmaalaa yaa iyo waa iyo aay iyo ayaa iyo hayaa iyo waa lixdaana wixii fog baa loogu isticmaalaa waaya asal ahaan waa saas alamhilatu kataba waa uu qoray abuayib ninkii la odhan jiray abuayib baa wuxuu qoray ilalwaali badho saabkiibuu u qoray wa huwa abuayib oo filictiqaali xidhan oo jeelka ku jira ayaa u qoray qasiidadatan buu u qoray ninkii badho saabka ahaa oo uu leeyahay yacni jeelka iga sii daa wuxuu idhi amaalika riqii waman sha'nuhu hibaatu lujayni wa cidqu lcabiidi dacawtuka cinda inqidaaci rajaa iwa almowtu minii ka xabli lwariidi waa baxarkii yaraa ee la odhan jiray mutaqaaribka iska fuduba amaalika riqii addoonnimadayda kii mulkeeyow amaalika riqigii addoonnimadayda kii mulkeeyow kii aan u xidhnaayow waman mid sha'nuhu arrintiisuba ay tahay hibaatu lujayni inuu fiddo bixiyo lacag badan oo daraahiim iyo maaragtay ah oo fidaa inuu bixiyo sha'nigiisu ahaayo iyo wa cidqulcabiidi addoommo badanna inuu xareeyo ninkii ay shaqadiisu ahaan jirtayow inuu lacag fara badan badan daadiyo oo deeqsiga ahaa oo wax bixin jiray addoommada faraha badanna xorayn jirayo dacawtuka waan kuu yeedhay waxaan kuu yeedhay cinda inqidaaci rajaa'i markii rajadaydii go'day baan kuu yeedhay oo aanay wax rajaaba lahayn waalmowtu geeridiina minii xaggayga xaalay ka ahaatay oo ka dhowdahay ka xablil wariidi ay tahay geeridiina xawlulwariidka bay ii taagan tahay oo waaba dhiman rabaaba waxba lama nooli aniga waxba lama noolayn baan kuu yeedhay maxalushaahidku waxa weeyaan hamsada a amaalika riqii addoonnimadayda kii lahaayo ninkanna ma dhowaa isagu jeelku ku jiraa ninkana dee xafiiskiisii buu joogaa haddana hamsu ku isticmaalo amaalika riqi buu yidhi sababtu maxay tahay wuxuu ishaarayaa baa la yidhi inuu u dhow yahay qalbigiisu marna aanu ka fogeyn oo uu maaragtay mar walba la taagan yahay oo ninkan aad u jecel yahay waxa weeye ayuu yidhi eeg abu ayib naadaahu bilhamsati almawduucati lilqariibi hamsadii oo amaalika buu yidhi loo dejiyey shayga qariibkaa in loogu yeedho ayuu isticmaalay sababtu maxay tahay fama sababu lbalaagiyu haahuna asabab waxa weeye ana abaa ayib ninka abaa ayib layahda araada wuxuu doonay an yubayina inuu caddeeyo ana almunaada kan uu yeedhayo oo waaligaahi cala rukmi min bucdihi fi lmakaan iyagoo kala fogba haddana qariibun min qalbihi inuu qalbigiisa u dhow yahay mustaxdarun fii dihnihi laa yaqiibu can baalihi oo mar walba maskaxiisa uu ku hayo oo uu jecel yahay fakaannahu xaadirun macahu fii makaanin waaxid markaa qof kaa fog fog fog fog baad iska odhan kartaa afulaan islaan halkan iska joogta unbaa mar qura iska riyootay inankeediina wuxuu joogay meel fog buu wax ka dhiganaya ama dee u shaqo tegey dabeedna inta soo toostay tiidhi acali acali akhaalid akhaalid islaan dee oo inankeedu marnaba maskaxdeeda kama marhna asal ahaan laakiin waa in qofka dhow loogu isticmaalaa waaya mithaalka labaad wuxuu yihi wa qaala abu nawaas markaa sidaan qaacidada ku sheegnay marka hore waxa weeye alhamza waa ay wixii dhow baa loo isticmaalaa ee kuu dhow khaalid laakiin qof dhinacaaga fadhiya yaa khaalid dee odhan mayse allaahuma mar baa la odhan karaa waa markuu seexday dee waxaad aragtay khaalid oo seexdo kitaabkii waa ka seexday waa naain saahin kaafil yaa khaalid sidii markaa war toos bay ka dhiganta wadaad baa anagoo beri kitaab la dhegaysanaya xadiida baa kutubtana waa iska yaraan jirto yaa kitaab baa dhexda noo yaallayo dabeedna wadaad baabaa lolooday isagoo hurdabay deedna u yeedhaan ardadii habelow deedna intuu toosuu kitaabkii la booday kitaabkii babac unaga dhex qaaday marna wuxuu mooday kitaabku inuu ka dhacay iyo dee siday noqotay mooye tii kale annaga ka darraatay kitaabka sidaa u yaallo dad baday toban qof anana ka fadhiyamu intuu qaatay suuradaa weli waa xasuustaa marka waxa hadduu qofku hurdo ama dee saahi yahay oo kaafil yaha moobilkiisii iskagala iskagala jeedo yaa fulaan waa la odhan karaa laakiin asal ahaan waa ay iyo a waa inaad ugu yeedhaa haddaba wixii fogaa ee baciidka ahaa haddii a ama ay loogu yeedho inankaagii oo maqan aad ay bunaya tidhaahdo ama dhintayba macnaheedu waxa weeyaan qariibun min qalbika xaadirun fii dihnika laa yadiibu can baalika saasaa macnuu u dhacaya wa qaala abunawaas abunawaas ninkii lo odhan jiray wuxuu yidhi yaa rabbi in caduma dunubi kasratan falaqad calimtu bianna cafwaka acdamu yaa rabbi rabbigayow in cadumad hadday weynaatay dunuubii dunuubtaydu hadday weynaatay kasratan xagga badida oo aan ogahay inan aad u dembi badanahay falaqad calimtu haddana waxaan ogahay bianna cafwaka dhaafitaankaagu acdam inuu ka wenyahy maasha allah afkaaga oo ku xidho oo aan ku goyin waxaa la yidhahdaa afkaaga oo ku xidho oo aan ku furin la goyi baa la yihahdaa wadaadkan abu nawaas la yahdaa wuu wuxu ahaa nin adiiba oo gabay badan oo bele ah laakiin nin asrafay calaa nafsi intuu dhallinyarada ahaa khamri cab iyo sheekooyin badan buu galay dee markuu weynaaday ayuu dee baroor iyo baryo ilaahay subxaana wa tacala marka gabayo badan buu ku baryey ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu u dembi dhaafay maxaa yeelay dee hadalladuuba leeyahay baleeg waan ogahay buu leeyahay in dembiyadeedu badan yihiin oo wax la koobi karo aan ahayn ilaahay unbaa kooba haddana waxaan ogahay in dembi dhaafka adigu ayo cafigaagu inuu ka wen yahay dembigayga saa haddaan yaqiisanahay dee rabbiga ii dhaaf wey ma ka dhiganta yaa rabbi rabbigayow in cadumad hadday weynaatay dunuubihi dembiyadeedii hadday weynaadeen karatan farabadida oo aad iyo aad u badan yihiin waan sidaa ogahay falaqad calimtu cafwan falaqad calimtu waxaan ogaaday bianna cafwaka adiga dembidhaafkaagu acdam inuu kasii wenyahy markaasaa daraaddeed baan kuu baryaaya ii dembidhaaf baa ka dhiganta yaa rabbi alle oo qariib addoommadiisa waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa innii qariibun alle oo addoommadiisa u dhow oo hadday siraystaan iyo haddii kor dhawaaqaanba maqlaya ayuu yidhi yaa rabbi yidhi oo u xarfu nidaa linidaa'i lbaciidi bay asal u leedahay ayaa layidhi samaqshari iyo rag kale saasay ku tuuntuunsanayaan laakiin culamada qaar baa yidhi baciidka ee qariibkaba waa loogu yidhahda yaada laakiin waxa uu zamaqshari iyo rag badanoo naxwaha aad ugu heer sarreeya ay leeyihiin iyo balaaqadaba maya maya maya maya wixii fog baa loogu yidhaha yaada marka yaa rabbi marka uu yidhi waxa weeyaan macnaheedu alle derajadiisa ayaa sarraysa oo alle waa weyn yahay qadarkiisa ayaa koreeya arrintaasuu ku ishaaraya marka yacni allah tabaaraka wa tacaala jaliilulqadar khatiiru shani markaa derajadiisaa fog darteed ayaa laga dhigay oo darajatuhu budun kaana bucda darajatihi fi lcidam bucdun fi lmasaafa saasay ugu badan tahay yaa rabbi allena waxaa loo isticmaalaa oo qura qur-aanka oo dhan wax kaleba looma isticmaalin yaa unbaa loo isticmaala alle haddaad qur-aanka eegto ama maxduuf ha aato yadaasi leanno xarfunidaaga la xadfo keliya waa iyada maya halkaas xoogaa ah halkaa may nadar baa ku sugan xagga niqaash baa ku sugan laakiin kolle qur-aanka waxaa la leeyahay waxaa haddii xarfunidaaga la gooyo oo rabbi loo nidaynayo yaa unbaa ka go'an baa laleeyahay yaa unbaa ka go'an marka waa weynaanta miaalka afraad wuxuu odhanaya waa qaala alfarasdaqu farasdaqna wuxuu yihi yaftakhiru isagoo ku faanaya biaabaaihi aabbayaashiisa oo yahju caayaya jariiran waa walaadku waa iska fiicnaa farasdaq mutashayic buu ahaa zaynulcaabidiinna gabay wanaagsan buu ku ammaanay gabayo badan qur-aankana markii hore wuu xifdiyeyba baa la yidhaahdaa laakiin dee shucaradu markii dambe cayn miidhan bay noqdeen oo isaga iyo jariir iyo kii kale gaalka ahaa akhdal iyo waa kuwii saddexdaas iskula soo hadhay ee aad gabayga isku caayi jiray naqaa'id bay leeyihiin markaa jariir buu caayayaa wuxuuna markuu ceeb kale u waayey jariir wuxuu ahaa baa la nin cafiif ah oo iska wadaadahoo dhowrsoon gabaygiisana ma xumayn markaa markuu ceeb kale u waayey isku reer banu tamiimna way ahaayeen laakiin dee qabiil iska yar la liido oo kulayb la yidhaahdo xataa kulaybun tasubuni kulayb taasuu ka dhashay ninka la yidhahdaa jariir sidaa daraaddeed ayuu ugu faanaa aabbayaasha isagoo qoladana odayaal waaweyn oo jaahilgiina waaweynaa ayaaba ayaa awowyaashiisa ahaa oo mid awowgiisa oo farasdaq awowgiisa ayaa waxaa la yidhi hablihii mawdada ahayd ee jaahiliga la leyn jiray ninku markuu wuxuu siiye waayo ama si adoo ceebbay kuu soo jeedaysaa waidalmawduta su'ilad kuwii la xabaalololan jiray ayuu afar boqoloo gabdhood buu soo ursaday baa layidhi afar boqoloo gabdhood buu intuu dadkii layn lahaa ka keenay ayuu isagu koriyey oo waxsiiyey oo rabeeyey oo wanaajiyey xadiikaas wuxuu ku yaalaa muslim imaam axmed anigu musnadka kama egin laakiin kitaabka minhaajka sharxiisa damiiriga damiiriga ayaa u nisbaynaya o odhanaya xadiiskaas waa saxiix halkaasu baan kolley masarka hadda xasanay u ahaa oo uu leeyahay afar boqol oo gabdhood oo la dili lahaa oo mawuuda laga dhigi lahaa ayuu awowgii marka arrintaas ku faanaya adoo reer baan ka dhashay bu ley anigu khatar ah oo sare oo dabeedna waa kan markaa muxuu yidhi ulaa'ika kuwa intuu soo tiriyey oo hebel iyo hebel iyo mujaashic iyo hebel iyo hebel iyo qasiidadii hadda kor kama haya ee qasiide kusoo tiriyey oo kusoo sheegsheegay awoowayaashii ayuu yihi ulaaika kuwaasi kuwa khatarta ah ee cajaa'ibkaaye aabbaa'ii awoowayaashaydii wey ee fajinii ii keen bimilim iyagoo kale ii keen idaa jamacadnaa markayna jamciso oo aan isugu nimaadno yaa jariiru jariirow almajaamicu marka golayaasha laisugu yimaado raggaasoo kale la soo xaadir ama nagada hadalka meel aabbaha baanu garanaynaa wixii sii kalaanu garanayna kuwii kasii sareeyaanu garanaynaa marka waxaad nagu dhereersanaysaa waxa oo nasabkiisaas nuugu faani jir maxalushaahid waxa weeye yaa jariiru muxuu leeya waa la joogaa ninkani idaa jamacadnaa yaa jariiru wuxuu leeya wax hooseeyaa tahay waa liidayaa oo waxa uu shaarayaa wuxuu leeyahay almukhaadabka aan la hadlayo jariirihi fii ictiqaadi almutakalimi ninka hadlaya oo ah farasda caqiidadiisa jariir waa wadiicu shacni waa nin arrintiisa hoosayso saqiilu lqadari fakaana bucda darajatihi fi linxiaat bucdun fi lmasaafa markaa wuxuu ka dhigaya wax fogfog oo kale halkaas oo yaa jariirow jariirow halkaasuu ka yeedhaya manaa ma dhowid xaggaad soo firgfirg leedahay goor baanu kaa tagnay anagoo intaasoo awow kaa sarraynaa adigu xooseeyaata marka yaa jariiru qoba markaad yaro liidayso ama aad maagayso wayaa fulaan yaa hebel waad iska odhanaysa nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo fircawn maxay isdhaafsadeen wuxuu yihi wainnii la adunuka yaa muusa masxuuran wainnii la adunuka waxaan kuu malaynayaa yaa muusa muuse dee waa la taagan yahay masxuuran inaad xirantaan kuu malaynaya wuu hoosaysiinaya markaasuu yidhi wainii la adunuka yaa fircawnu mahbuuran wallahi anigaba fircawn waxaan ku malaynaya inaad mahbuur tahay oo halaagsamayso qacbu kaga siiya maarta asal ahaan waxaa la amray nabiyullaahi muusa calayhi salaam aquulaa lahu qowlan layinan fircawn marka aad la hadlaysan waxaa ku tidhaahdaa hadal dibicsan oo macaan oo jiricsan oo dacwadda uu ku aqbali karo laakiin markii dee uu hadalkiisa xumeeyo wainii la adunaka yaa muusa masxuuran ayuu hadalkii ku adkeeyey isagoona markaas wainii la adunaka yaa fircawn masbuuran qowlan layinan maaha taasi anaa laga fahmayaa inuu maagayo oo qadarkiisa hoosaynayo wax magaradii qaafilka ah ee aan waxba fahmaynow ee fircawn la yidhaahdo e waxaa tahay mid halaagsamayay waddada u socotaa wadda saxama marka hadalka noocaasoo kale a markii yani qofka isagoo kuuba dhow hadal dhaleecayna aad u jeedinayso waad odhan kartaa yaa fulaan caybaa xoogaa ku jirta ka afraad miaalka afraad waqaala wuxuu yidhi aakharu mid kale ya jaamica addunya ligayri balaagatin liman tajmacu addunya wa anta tamuutu ayaa jaamica addunya ninka adduunyada ururinayo ligayri balaagatin meelku gaadh la'aantii u ururinayo in yaroo meelku gaadha kama qaadanaya wuu ururinaya un liman tajmacu dunyaa adduunyada yaad u ururinaysaa adduunyada yaad u soo jamcinaysaa oo isugu keenaysaa wa anta adigoo tamuutu dhimanaya taasna waa qaafilnimada qofka adduunyada uun u noole adduunyada un ka sheekaynaya adduunyada un ka shaqaynaya adduunyada un wax ku qiiminaya ururinaya ururinaya xaqiisiina aan ka bixinayne waa aafil marka ayaa jaamic addunya baa loogu yeedhay ayaa jaamic addunya baa loogu yeedhay waxaa jira marka nidaagu marmar buu ka baxaa marka xaqiyadiisaas hadda waxayn halkaa un ka fahmnay asal ahaan hamzada iyo ey waxaa loogu yeedhaa wixii dhow waxaa kaloo loogu yeedhaa wixii qalbigaaga ku dhow aan kaa fogeyn yaana wixii fog iyoyaana wixii fog ayaa loogu yeedhaa waxaa kaloo mar kale loogu yeedhaa wixii aad xaqirayso waxaa kaloo loogu yeedhaa wixii qadarkoodu sarreeyana marmar xurufnidaaga baciidka ah loo isticmaalo waa loogu yeedhaa intaa unba hadda miaalkeedu noqonaya bal aan eegna hadda wuxuu yidhi waqad takhruju inay baxdaa laga yaabaa alfaadu nidaai alfaada nidaagu way ka baxdaa can macnaaha alaslii macnaheeda asalka ahaa oo dalabul iqbaali ahaa in laguu soo jeesto oo lagu aqbalo oo yeedhmadaada loo dhagraariciyo lagu dhegaysto waxaan ahayn bay marmar u baxdaa oo wax kaley noqotaa marmar ilaa macaanin macnayaal bay baxdaa ukhraa kale macaanidaasoo tustafaadu laga faa'iidaysto min alqaraa'ini hadalka waxaa ku weegaaran wa min hadihi almacaanii macaanida waxaa ka mida maa yaati azajru celin markaad qofka wax ka celinayso ama shayga wax ka celinayso waa u yeedhi kartaa yaa qaalbu wayxaka maa samicta linnaasixin lamaa artamayta walaa taqayta malaama sidaa uu yidhi shaacirku yaa qalbu qalbigaygo qalbigayganow wayxaka hooggaaga maa samicta maa degaysan linaasixin mid kula talinaya maa degaysan lama artamayta markaad ganantay oo macsidaa dhex gashay wala taqayta maanad baqin oo maad ka dhowrsan malaaman canaan iyo maagitaanna kamaad dhowrsan ee waxaad doontaad samaysay marka yaa qalbado hadda qalbigiisa u yeedhaya de waa qalbigiisa qalbigiisu miyuu maqlaya waa wadnaa ma qalbiga waa wax gaar oo maarata gaar marka si aad waxa weeyaan waa zajri baa layidhi waa celin baa layidhi macaanidiisa waxaa ka mida uu u baxo nidaagu oo dalabul iqbaal aan ahayn ataxasur qoomamo maraad u yeedho qoomamo darteed iyo watawajuh xanuun ayaa qaabra macnin kayfa waarayta juudahu waqad kaana minhu lbaaru walbaxru mutracan marka ninka macni la odhan jiray ibnu zaa'id ayuu yidhi ayaa qabra macnin macni qabrigiisiiyo kayfa waarayta sideedabaad u qarisay juudahu deeqdiisii waqad kaana xaaluu ahaa minhu xaggiisa albaru barriga iyo walbaxru badduba mutracan bay ahaayeen kanaal iyo saaqiyad deeqdiisa la durduurta la qulqusha bay ahaayeen marka ayaa qabra macnin taa hadda u yeedhayaa waa qabrigii buu dee u yeedhaye saaxibalqabriba hadduu dana ha u jeedee dee waa taxasul iyo tawajuh ee inuu dalaliqbaal waa meyde uu yeedhi maayo waxaa kaloo ka mid a baydhaxyaa loo isticmaalayo aliqraa inaad ku booriso qofka oo ku dirto shayga ka qawlika liman aqbala yatadalam sida adoo ku yidhi qof ku soo qaabilay isagoo dulmi sheeganaya adiguna aad qaadi tahay isaguna uu yaro baqbaqayo isleeyahay talow ama cadaaladdarre laguu sameeyaa ayaad ku tidhi yaa madluum takalam war madluumow takalam laakiin qaadi haddaad tahay miyaad madluum iskaga sii sheegaysa adigu almuhim waa dhiirigelin yaa madluumu waa dhiirigelin iqraa waxaa lagu dhiirigelinayaa inuu hadalkii wixiisa gartiisa sheegto manayaashaas ayuu baxaa annidaau nidaagu dalabu liqbaali iqbaal oo la dalbo weeye soo jeeshid in lagu soo jeesto bixarfin xaraf lagu dalbo xarafkoo naa'ibin ka naa'iba manaaba adcuu aw unaadi adcuu ama unaadi meesheeda ayuu istaagaa qaacidada labaad waxaa odhanaysa adawaatu nidaai amaanin adawaadka laysugu yeedhaa waa sideed alhamzatu wa ay labadaa lilqariiba loo isticmaala asalka wa yaa wa waa waadana wixii loo barooranaya waa waa lima nudib maxwaha kuwan inaga fil qofkii aad u barooranaysun baa waa lagu isticmaalaa waa aay aaydana waa lagu isticmaalaa mase badna waa ayaa ayaa jaamica addunya wa hayaa hayaa berigii hore hayaay baa la odhan jiray waa yaqaana riruqooyigu markay maaragtay geerida iyo dhacaanoo rabaan qofka lala aaso ayay odhan jireen hayaay hayaay hayaay qofku intuu marada ruxo marka ana koonfur markaanu joognay kutuba wadaadadano loo laqbayn jireen waxay odhan jireen hayaay waa hayaydii reer waqooyiga bay odhan jireen reer waqooyiga caanku ah dadka kale waxay dhahan war waa wareey waa wareey bay qaar markay wax dhacaan reer waqooyi maxay dhahdeen hayaay hayaay hay marka waa taas waa waa manaa dhiilaa jirta wey dhiilaa jirta ka soo kacay wey qaacidada afar iyo kontonaad waxay leedahay alhamzatu wa ay hamzada iyo ow waa linidaai lqariibi wixii dhow baa loogu yeedhaa wa hayruhumaa qayrkoodna lixda kalena linidaai lbaciidi waa waxaad moodaa ina waqtigii insha allah inaga dhacay inta qaacidada iyo namuudajka berito iyo waxyaabaha uu marmar u noqdo wallahu subxaanahu tacala aclam wsala allah wslam wbaaraka cala nabiyina muxamed